Aano ku mid ah odayaalka dhaqanka Jubaland oo shir jireed iyo hoggaamada magaalada Kismaayo iyo waliba iyo dhawaana heliiskii hilikudeeri khilaafkii ku teegnay gobolka Gadaa ee dowlad goboleedka Jubaland odayaalka dhaqanka iyo waliba ay sheegeen in bogaadiyayna dowlad goboleedka Jubaland iyo dadaalada iyo kubiyayna in heliiskaasi la deera waliba iyo saas oo kale bulshada kanool gobolka Gadaa iyo kuma hadnageena sidii iyo hadhawaayna wafdiga madaxweyne ku-xigeenka ee deeri gobolkaasi odayaalka ayaa sheegeen in dowlad goboleedka Jubaland lagu baahanya in iyo si walan ku qabada cabashooyinka bulshada Gadaa landeersiye mashruucooyin arrimo bulshada aas-aasigan ee shirkanagan jiray maanta wuxuu daaran yahay soo dhoweyn aan soo dhoweynayno heshiiska fiican ee wanaagsan ee walaaltinimadii iyo ehelnimadaa madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan wasiirada la socda wafdiga ballaaran ee xildhibaanada leh kulligood sharaf iyo karaamad mudan tihiin Jubaland wada jir ah oo wada socota oo walaala ayaan rabnaa ilaahay waxa aan weligeena ka rajaynaynay baan maanta helnay waxaan u soo dhoweynaynaa si boqolkiiba boqola waxaan leenahay walaalayaal soo dhowaada haddaan yaroo kaftana ku daro ninka la yidhaahdo buulle gareen canjeex canjeexo waxaan ku leeyahay Jubaland oo wada socota kaale xukun oo waxaa doonta ka noqo walaalow sida fiican eed u hadashay iyo sida aad heshiiska u qaadatay iyo kulligiinba adiga iyo wasiir ku-xigeenkii hore iyo dadka reer geedaba aada iyo aad baan usoo dhoweynaynaa dadku waa walaalo ehel baan nahay walaalaan nahay
alxamdulilah jubbaland oo israacday ilaahay mahaddiisa waaye sidaan rabnay iyo aan raadinaynay oo aynugu wada deeqto dal iyo deegaan baa dadka dhexeeyaa wax kaloo wax badan islaamnimaha ka dhexaysaa intaasoo dhanaa naga dhexaysaa insha allah hadduu ilaahi yidhaaho waxay nugu deeqtaa nabad gogol nabadeed wax walbaa nugu deeqtaa aad baanu soo dhoweyna aad baynu u mahadsan yihiin guddidaas iyo wafdigaa bilaaran oo meeshaan tagay inay joogteeyaano oo mar walba joogteeyaanna waan rabnaa isku xirkaa wax walba nooga filan insha allah hadduu ilaahi yidhaaho saddexdaa gobol gobolkaa dhaxana in gacanteenna uu soo galo insha allah hadduu ilahay wadajir buu gacanteenna kusoo wadageli karaa marka labaad waxaan rabnaa inaan u mahad celinna wafdiga ballaaran ee uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka koowaad maxamuud sayid aadan oo ka mid yihiin golihiisa wasiirada oy ka mid yihiin baarlamaanka jubbaland oy ka mid yihiin oy muqdisho uga yimaadeen baarlamaanka heer federaal oo ka soo jeeda gobolka gedo la isugu tagay oon loo kala harin dhammaantiin jamac baad u mahadsantihiin ilaahay baa mahadsan waad mahadsan tihiin waxaa kaloon rabnaa inaan u mahad celinno maamulkii hore ee gobolka gedo heer degmo iyo maxay aheeday heer gobol iyo wasiirkii hore ee arrimaha gudaha cabdiraxmaan wasiir cabdiraxmaan sida ay u tanaasuleen oy u garteen midnimada waxay tahay oy u garteen wasiir ku-xigeenka hore arrimaha gudaha dhaha hilbaan hadal kuma jiro cafwan sida ay u garteen wadajirka iyo midnimada in laysugu yimaado in wax lagu bedelana aysan jirin aad iyo aad baad u mahadsan tihiin